جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaallo culus oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo kataib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta soddon iyo koowaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool tuulooyin hoostaga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe dagaallo culus ayaa ka dhacay deegaanada isku xidha gobollada tigre iyo amxaaro ee waqooyiga dalka etoobiya kooxda ridada soomaaliya ayaa shaacisay inuu fashilmay shir uu madaxa kooxda ridada soomaaliya isugu yeeray hogaamiyayaasha maamul goboleedyada gaalada ay ka dhisatay dalka soomaaliya wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowladdiiniya u soo gebagabaysay bulshada ku dhaqan mid ka mid a deegaanada hoostaga degmada waajid multaqo ballaaran oo ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee bay ayna ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa lagu qabtay degmada buulo fullay ee wilaayada islaamiga ee baay webiga shabeelle ayaa ku fatahay magaalada jowhar xilli robab xooggan ay ka da'een gobollada dalka soomaaliya جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal waxaad dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaallo culus oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo faahfaahinta warbixintan waa kan cali aadan cabdulaahi caliyare iyadoo maalin ka hor dagaallo culus oo saddex jeer lagu jabiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo hawada sare ay ka taageerayaan diyaaradaha dowladda silibiyadda maraykanka ay ka dhaceen agagaarka deegaanka wirkooy ee duleedka magaalada kismaayo ayaa waxaa sii kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaaladaasi inta la xaqiijiyey dagaalada ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxaa ku bakhtisay afar iyo toban murtad oo ay ku jiraan saraakiil waxaa sidoo kale dagaaladaas ku dhaawacmay toddoba iyo labaatan murtad oo isugu jira saraakiil iyo askar murtadiin ah ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaaladaasi ku qaniimaystay hub u badan qoryaha ak afartan iyo toddobo rasaas iyo aqabyo kale oo ciidan dhanka wilaayada banaadir waxaa iyadana xog dheeraada laga helayaa qarax habeen hore maleeshiyaadka ridada lagula eegtay fariisinka murtadiinta ee deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho waxaa qaraxaasi ku dhintay hal askariyo murtad ah mid kalena waa uu ku dhaawacmay ciidamada mujaahidiinta ayaa har iyo habeenba ugaarsi xoogan ku haya cadowga allaah ee duulaanka shareecala dirirka ah kusoo qaaday ku dhaqanka shareecada raxmaanka mahadsanid caliyare kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta soddon iyo koowaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool tuulooyin hoostaga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya
qaybtan cusub oo xalqada koow iyo soddonaad muuqaalada dadka ay saameeyeen fatahaadaha ayaa lagu daawan karaa iyadoo mujaahidiintu ay gabyo isugu jiraa bacaha roobka dhar ay lacago qoysas biyaha kasoo barakacay ugu sameeyeen deegaanka kayto oo kamid ah tuulooyinka dhaca duleedka degmada jilib
عبدي حسن احمد
dadka waxaa la siiyay iyagana kasoo muuqanaya filimkan kooban waxaana ka sheekeynayaan sida ay xaaladoodu tahay iyo gurmadka la soo gaarsiiyey magaceedu waa cali ismaan maxamed waxaan ka soo qaxay oo biyo naga soo qaxiyey gaytoy waxaan soo kornay buurta qoofkii aan falna waxaa qaaday biyo wax ma haysano alxamdulilah maantana waxaan rajaynaa wilaayada islaamkana soo gaartay soo booqatay wax bayna siiyeen alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan Ee, ayagana jidsi axsaanaan u haynaa ilaahay gaalida allah ha ka jabiyo alxamdulilah waa- ilaahay aan ku mahadiyanaa marka waxaana la siiyey lacag waxaana la siiyey shandarwo waxaana la siiyey dhar waxaana la siiyey baca alxamdulilah ilaaha ku mahadsan maamul islaami iyo ilaahay oo dhisi aan ku mahadiyana alxamdulilah maanta waxaa la i siiyey shan darbo baac dhar toddon doorar ha la i siiyey فرح أنكو هاينا فحمة أنكو جرنا برغ شبابتنا إسيسي كنت أنا إسيسي قالت الله نرجويو قالت الله نرجويو waa mid ka mid a silsilada muuqaaladaha lagu soo bandhigayo gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha waxaana xalaqaadkii ugu dambeeyay ee tan ka horeeyey lagu soo gudbiyey guddiga maareynta fatahaadaha oo howlo kuwan la mid ah ka sameeyey deegaano kale oo hoostaga degmada jirib ee wilaayada jubbada dhexe mahadsanid xaarif dagaallo culus ayaa ka dhacay deegaanada isku xidha gobollada tigree iyo amxaaro ee waqooyiga dalka itoobiya cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya dagaal xooggan ayaa ka dhacay mid ka mid ah deegaanada lagu muransan yahay ee u dhexeeya gobollada tigre iyo amxaarada ee waqooyiga dalka itoobiya dagaalkan ayaa xooggiisa waxa uu ka socdaa degmada raaya alaamah oo ay labada gobol kala sheeganayaan deegaankan ayaa hoostegayay koonfurta gobolka tigre waana ka hor inta uusan dagaal ku dhicin sannadii labada kun iyo labaatanka balse waxa uu soo galay gacanta ciidamada amxaarada sida ay sheegayaan dadka deegaanka iskahoryimaadyadan ayaa bilowday isbuucii hore walow aysan warbaahintu si toos ah usoo tabin labada hogaamiyaha ee tigreega iyo amxaaradaha ayaa isla markiiba isweydaarsaday eedeymo ku saabsan cidda hurinaysa rabshadaha mana jirto hadda waxyaabo muujinaya ah in xiisadan ay qaboobi doonto waxaana laga cabsi qabaa in tani etoobiya uga sii dari doonto maadaama xaalkeeda dhaqaale uu hadda kasii laalaado haadaan sare mahadsanid cabdiqani kooxda riddada soomaaliya ayaa shaacisay inuu fashilmay shir uu madaxa kooxda riddada soomaaliya isugu yeeray hogaamiyaasha maamul goboleedyada gaalada ay ka dhisatay dalka soomaaliya faahfaahinta warbixintan waa kan marwaan maxamed inta badan maamul goboleedyada riddada ah ee ka dhisan dalka soomaaliya ayaa iska diiday inay ka qayb galaan shir maalmo ka hor ay ugu yeertay kooxda riddada soomaaliya waxayna kooxda riddadu ku dhawaaqday inuu baaqday shirkaasi maadaama ay qaadaceen maamulada riddada ahaa war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda riddada ayaa lagu sheegay in shirkii madasha wadatashiga ee maanta loo ballansanaa inuu muqdisho ka furmo uu arrimo farsamo dib ugu dhacay sida ay sheegayaan xogo laga helayo shirkaani laba ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa ka cagajiiday ka qaybgalka shirka waxaana la sheegay inay shuruudo adag ku xireen haddii ay ka qaybgalayaan waxaa sidoo kale la sheegay in shirkan uu u baaqday is aaminaad darro ka dhex jirta madaxa kooxda riddada iyo qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada ahaa taasoo dhilisay in maamuladaani ay iska diidaan shirkaasi hore waxaa si cad shirkan uu qaadacay maamulka riddada ah ee puntland oo sheegay inaysan ka qaybgelaynin maadaama aysan jirin waxa isku haya maamulkooda iyo kooxda riddada kooxda riddada ayaa warkan ka soo baxay ee lagu sheegay inuu baaqday shirkaasi ku sheegin xilliga la qaban doono shirkan maalmo ka hor ay ahayd markii madaxa kooxda riddada soomaaliya uu shir isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada riddada ahaa waxaana shirkaasi qaadacay inta badan maamulada gaala raaca ah ee dalka ka dhisan mahadsanid marwan wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowladdiin ayaa usoo gebagabaysay bulshada ku dhaqan mid ka mid a deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayadaas cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixintan inoo diyaariyey dowradan oo lasoo gabagabeeyay dadka ku dhaqan deegaanka ibraahim kolow ee hoostagta degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ka faa'iidaystay duruus muxaadaraad iyo kutubo ka hadlaya asaasiyaadka diinta islaamka bulshada deegaanka ayaa sheegay in ay waxweyn ka faa'iidaysteen duruusta diiniga ah ee ay siiyeen macalimiinta iyo mashaa'ikhda dowrada wax ka bixinaysay qaar ka mid a ardayda ayaa gabagabada dowrada sameeyey bandhig cilmiyeed kooban oo ay ugu talagaleen munaasabadda lagu soo xereeyay dowradan maa macnaa laa ilaaha ila allah macnaaha laa macbuuda bixaqin ila allahu kam shuruudu laa ilaaha ila allahu shuruudu laa ilaaha ila allahu hamaaniyatun wahiya العلم اليقين الانقياد القبول الصدق الإخلاص المحبة الكفر بالطاغوت كم أركان لا إله إلا الله وما هي أركانها إذنان وهما النفي والإثبات لماذا خلقنا الله خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الأصول ثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة الأبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ربك ربي الله
dadkii fahmay ee qobsaday ka dhaqmi allihii nooweene dadkii ka dhaqmay qobsadii allihii nooweene kitaabka culmadii bahobati culmadii taanu hori ma eraasahiin kitaabka gollugnug ay naganay kutubka hoble kabaha antila iligiriyo meelilikrida ilailikrida lenwaan maylan baahanyaa wali yaroo dhedhaman lankii walki ishkaal galan ininiiska rago sriimadaasdinis deeraw niniiska akhri taasalanka baahanye
deegan kun dharnan min qarninga laha mari dharnohor yoonaytee dharno dambe dhahdiyo nasiibkun haddii ilaahay nasiib ilaahay hanu waafaji ulmadan ilaahay haneen deri ilaahaynay la kulmi nasiib eed an wiinin badana nisaa'an wa rijaalan baadalamadii un qabni baadalamadu mayka sabab ah ee walalin sheegaylay guree hataa naagdaada qabto idikiili rirdunaya koolka kaisida waa inka sheegas madoonaada muwaafaj isnaay madi sida agti nisaa'an wa rijaalan maalan sidisa iyoonay tahay lisa dhatiyo madiyam raabteen walliin sheegow haayo todobasa iyoonay tahay sagaalsa iyo un walnin sheegow haayo sida un hatte hindho iyoonay tahay qaabkan fiiriyaana ini doorini dooridii qaadanay ulmaadineen sheentine ilaahay korweele ilaahay waa ka ogbolaaday ilaahay waa ka aqbal madilana ibraahim kalow intii hooska hoyaasi moormasiib iyo toosla ilaahay gorjiyaaha hata bakaarana haatow ka madi anaa ka dara intii hooska hoyaasi ulmad ilaahay hanu waafaji kaarka ilaahay neenshaani maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa si dardar leh ku wada dowraadka ay u qabanayaan qeybaha bulshada iyaga oo mi iyo magaalaba gaarsiiyay dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u dagaalamaysa dhowritaanka diinta islaamka iyo ku dhaqankeeda waxayna go-aan ku qaadatay in kitaabka iyo sunnada hirgelintiisa ay dhiig iyo dhacaanba u bixiyaan mahadsanid rabbaani multaqo ballaaran oo ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee bay ayna ka soo qaybgaleen bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa lagu qabtay degmada buulafullaay multaqahan dacwiga ah waxaa soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee bay waxaana lagu qabtay howlka shirarhka usaama ee degmada buulafullaay mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jirtay heer xarako heer wilaayo heer degmo salaadiin ugaasyo waxgarad waalidiin arday iyo marti sharaf kale ayaana multaqaha ka soo qaybgashay kuwaasoo dhammaantood kelimaad ka jeediyey multaqaha sheekh fuwaad maxamed qalaf iyo sheekh mukhtaar abu muslim oo ka mid ahaa culummadii multaqaha ka hadashay ayaana kelimaadkan ka jeediyey nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu tegay nebi kama dembeeyin laakiin waxaa ka dembeeyey culummo calaa manhaji nubuwa oo dariiqii rasuulka ku socota culimmadu qolada koowaad waa dad cubaadah allana ku xiran waxa ay barteenna si ikhlaasa addoommada ilaahay u gaarsiinayo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku ammaanay culimmada xaqiiqda ah inay yihiin dad cubaada amaa ninka inta dadka hor yimaada u khudbeeya wax u sheega waxa uu sheegayana aan ku camalfalaynin salafka waxay u yaqaaneen alkhatiib khudbeeyay u yaqaaneen culimmada kuma jira kaas askariyan bay cadowga u jabeen labo iclaamiyan bay u jabeen saddex iqtisaadiyan xagga dhaqaalahay ku jabeen afar ijtimaaciyan xagga mujtamaca soo ma jeed ay ka jabeen idaariyan iyo maamul ahaan bay u jabeen fakerka iyo ideolojiyada iyo manhajkay ka jabeen siyaasadda khaarijka iyo daakhilkay ka jabeen amni ahaan bay u jabeen tobankaas meelood ayuu cadowgu ka jabay afhayeenka nuqabada wilaayada islaamiga ee bay suldaan cabdulqaadir sheekh cabdicasiis daadey oo isagana ka mid ahaa salaadiintii multaqaha ka hadashay ayaa ka sheekeeyey jabka murtadiinta ku qabsaday saaxada dagaalka waxyaabaha kale oo cajiibka oo eedlanka farax bashaari kumay ku mid ah murtadiintii oo roorahayd miilbadana ku bahay bara ujeed milara kumid ah hadda xaaliyan geega goboladan dhex meel kumid ah isku ku roorahayan isku ku bahayan ma ameeli koowad meelbadanoo allahu akbar meelbadanoo saas un isku ku tabaayana jirt oo roorayan roorkaas macni ka fadhi iyo xigmad may musku roorna lankun roorahay wala dareemi lanwiin lugulguuli ariirku nafwinya lere ugu dambeyn waxaa multaqaha soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee bay sheekh xamse abu jacfar cusbatul umam may hayana qolo ku horreeytay qoladan qaramada midoobay ama al-umam al-mutaxida ku horreeytay nidaamka haddii ka socdan yar fadaayan laakiin isuuru galo waaye oo maylar hay isur her yurubna markaasay hogaanka ahaayeen qoladaasi marka yasaas uga aqoonsadeen xilligaasi ingiriiskana ka wareejeen ingiriiska marka si isu galantahan ka ahay markii inka damboyti may bilaaway he ani yahuud hadijiyo ani yahuud hadijiyo meela ka diigameeya yahuudlaha ka kuusa shacab haddii atii haddii ciidan etaaba yahuudi oo qoladii naaziyiinta baabi'iyeen hitler gaalkii la eray baabi'iyey dagaal adag macnaha ciqaabada ka sameey ini diigan lan sameeyo la iska aruuriyo meel lan sameey multaqahan oo qaatay saacado badan ayaa looga hadlay mowduucyo kala duwan kuwaasoo u badnaa waaqica lagu jiro waxaana ay isugu jireen baraarujin iyo bishaaraad waana multaqihii noocan oo kale ah ee ugu horreeyey ee ka qabsooma wilaayada islaamiga ee baay ugu dambeyntiina webiga shabeelle ayaa ku fatahay magaalada jowhar xilli robab xooggan ay ka da-een gobollada dalka soomaaliya waa kan nuur cali warsame abuushayba wararka naga soo gaaraya magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in webiga shabeelle uu ku fatahiyey xaafadaha qaar ee jinka webiga ku yaala kadib markii webiga biyo xaddaaf ah uu keenay islamarkaana ugu dambeyn karkaarka uu weydaaray dadka deegaanka iyo kuwa beeralayda oo isku dayay inay iska moosaan biyaha webiga ayaa u suurtogeli weyday maadaama webiga uu keenay biyo zaa'id oo xawli ku socda dadka shacabka ayaa degan xaafadaha buulashiiq iyo buulamatuuni oo dhaca jinka webiga ayaa bilaabay inay isaga barakacaan guryihi ay deganaayeen iyagoo sii qaatay carruurta iyo agabyada ugu muhiimsan oo ay ku dhaqmaan aalaaba webiga ayaa fatahaa xilli roobeedyada iyadoo aanay jowhar ka jirin nidaam adag oo dadka biyaha ka moosa inta aan la gaarin xilli roobaadka waxaana dadka deggana jinka webiga xaafadahooda isaga hayaamaan xilli roobeedyada markii la gaaro iyagoo ka xeeladaysanaya saamaynta fatahaadda webiga ay ku yeelanayso aad buu u mahadsan yahay abuushayba warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu